Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa shirgudoomiyey Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaaw waxaana diiradda lagu saaray xaaladaha amni ee deegaanada maamulka Hirshabeelle saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada doorashooyinka Golaha Deegaanka ee ka dhacday degmada Balcad iyadoona wasaaradaha amniga qorsheynta iyo arrimaha gudaha loogu dhageystay warbixino ku saabsan waxqabadkooda sidoo kale shirka Golaha Wasiiradaha ayaa lagu ansixiyey degmanimada Biyo Cadde oo ay soo gudbisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dowladaha hoose kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha warfaafinta ee xiriirka bulshada madaxtooyada Hirshabeelle Mudane Maxamed Shuuriye Nuur isagoo faahfaahiyey shirkan iyo waxyaabihii ka soo baxay xarunta madaxtooyada dowladda hirshabelle waxaa ka qabsoomay shir deg deg oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada dowladda hirshabelle shirka waxaa shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe shirka ayaa lagu gorfeeyey isbeddelka cimilada iyo abaar deegaanada qaar ee hirshabelle saameyn ku yeelatay xoolaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa la wadaagtay golaha wasiirada qaabka ay u dhacday doorashada golaha deegaanka ee degmada mahadaay iyo sida ay iminka ugu holan yihiin doorashada xigta ee golo deegaan ee la filaya inay ka dhacday degmada balcad shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey degmanimada biyo cadde oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ayaa golaha la wadaagtay saameynta xanibaada dibadda ee hay-adda u s aid oo mashaariic kala duwan ka waday hirshabelle sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa shacabka ugu baaqay in ay is caabiyaan bisha barakeysan ee ramadaan